daafurka barnaamijka dardargelinta tilaalka uulaada shanta sana ka yara oo horeen liintilaalna amana dhimaystirnaa tilaalka ayaa lagu qabday magaalada hargeysa walibana gobro ku hayaya wasiiro ku tirsan maamulka somalilan madax ku dareerta hay-adaha w h o iyo unisefa iyo hay-ado kala shaqaalo oo sameeyaya wacyigelinta iyo tilaalka iyo marti sharaf kala wasiiradaha iyo mas-uuliyiintii kale oo madalo ku hadaleen iyo dhammaantii oo ka dheeradeen ahmiyadii lata iyo bulshada lagu wacyigeliy muhiimada tilaalka iyo waalidiinta tilaalan awlaadiyo bilaabee barnaamijka dardargelinta tallaalka oo loogu talagalay in lagu gaaro caruurtii tallaalka aan fursad u helin shantii sane ee u dambeysay islamarkaana ay fursadaas aan ka faa'iidaysan oo la rabo in loogu tago goobahoodii in lagu tallaalo xanaanooyinkii in lagu tallaalo miiyadii saa daraadeed fursadan waa fursad qaali ah waxaan ugu bushaareynaa dhammaan caruurtii shantii sane u dambeysay aan tallaalka ka faa'iidaysan inay fursadan ka faa'iidaystaan sidoo kale tallaalku waxa weeyaan waa badbaadada caruurteenna waxaa loogu talagalay xanuunada dhimashada keenaya inaynu kaga hortagno tallaalka tallaalku markaa waa badbaadada caruurteenna waxaan ugu bushaareynaa dhammaan waalidiinta inay ka faa'iidaystaan tallaalka bulshada gobolka togdheer weyi iyo magaalo waxaan u sheegayaa oo maanta aan ku wargelinayaa inay qaataan oo fahmaan oo u arkaan inay waxtar tahay tallaalka caruurta shanta sano ka yar tallaalka caruurta shanta sano ka yar inuu yahay waxtar dadka u ah dalka u ah caruurta u ah innaga oo waayeelkiia inoo ahoo dee caruurta hadday kugu bukooto way xaqaladaan ama ay jaga cadlayso dee dari nooma aha inagun baa ku daallo u soo jeedayno iyo dawaynayna haddii dee kahortagaana ka wanaagsan dawada waxaan idinkula talinayaa miyi iyo magaalada iyadoo wax qoladii caafimaadkana ay u soo diyaargarooday inay wax ka qabato oo ay soo heshay daaweyntii iyo kahortagii talaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan liibaan yuusuf cusmaan oo si rasmiyan daafuriya barnaamijku iyo dhaniyey kiishay hoose ku xareegay in la baahanyay in tilaalka la wada deersiiya owlaada oo aan qaadanaa tilaalka waxaan maanta doonana halka inaanu ka ogeysiino islamarkaana aanu wacyigelin ballaaran uga dirno bulshada ballaaran ee ku dhaqan gobolkan tog dheer ee kala duwan annagoo doonina inaan ogeysiino inuu maanta la bilaabay talaalka xoojinta lagu talagalay in lagu talaalo caruurta shanta sannadood ka yar kaasoo laga talaali doono cudurada faafa islamarkaana sida yaro fudud layskugu gudbiyo ee loo kala yaqaano jadeecada dabaysha hebataitiska ama beer xanuunka gowracatada kixda iyo talaalo kale oo muhiima sida tetanaska haddaba waxaan doonaynaa inaan halkan bulshada ballaaran ee gobolka ku nool hadday noqoto magaalooyinka waaweyn hadday noqoto tuulooyinka hadday noqoto meelaha reer guuraaga ah in dhammaan loo diray tiimam caafimaad oo tababar ku haysta islamarkaana ku xeel dheer sidii ay caruurta u talaali lahaayeen waxaan doonaynaa inaynu inaanu wacyigelintan gaarsiino hooyooyinka aabayaasha haysta caruur shan sano ka yar aaba iyo hooyo waa fursad qaaliya in talaalka laguu keeno gurigaaga in laguu keeno goobtaada in laguu keeno halka kuugu dhow